iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay saddex jeer fashilmeen kulmo ay yeelan lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka ayaa la hakiyey kulamadii ay yeela jireen xildhibaanada labada aqal taas oo keentay walaac xoogan oo ay muujiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka sida laga soo xigtay war ka soo baxay guddiga labada aqal ee baarlamanka dowladda federaalka waxaa lagu sheegay in maalinta berito lasoo xiri doono kalfadhigii lixaad ee baarlamanka dowladda federaalka islamarkaana ay xildhibaanada geli doonaan fasax laba bilood ah war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu muujiyey walaaca laga qabo sida ay hoos ugu dhacday joogitaanka xildhibaanada kulamada taas oo si weyn u wiiqday shaqadii baarlamanka waxaana lagu xusay in qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada ay yihiin qurbajoog ku sugan dalal kala duwan islamarkaana ay si toos ah u joogi karin gudaha dalka arrintan ayaa dhalisay dhaliilo xoogan tallaabada hakinta kulamada ayaa loo arkaa dib u dhac ku yimid baarlamanka dowladda federaalka waxa looga yeero xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka ayaa ah qurbajoog wakiilo ka ah dalal kala duwan